haatana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaad soo diyaar soo jeedinaysaa cashucuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan toddobaadkan waxaannu barnaamijka ku eegaynaa siday carruurta yaryar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonnada iyo ibaadiyada iyo qaababka ay waalidiintu uga xakamayn karaan carruurtooda inay wakhti badan adeegsadaan aaladahani waagi hore waxaa la moodi jiray dadka waaweyn keliya inay isticmaalaan ama ilmaha xoogay shanta sano jira ama afarta sano jira baad taas hadda ma shaqayso kayga labada sano jira maaragtay taleefonkayga markuu arko meel yaalla isagaa keeni wuxuu leeya anlog ka dhig saan u daawado haddaan u dhiibo u daawadana indhaha kor xataa uma soo qaadiyo maanta dhan wuxuu ku foorareyaa taleefonkii ma garatay marka hadda nooc walbay leeyihiin ma lahan laba jirka iyo saddex jirka isku sida hadda u isticmaalayaan iyo afar jirka codkaasi waxa uu ahaa amaal yuusuf oo ah hooyo degan gobolka masuuri ee dalkan maraykanka hooyo amal waxa ay ka mid tahay waalidiin badan oo ay carruurtoodu jacayl badan u qabaan aaladahan casriga ah sida telefoonnada iyo aibaadada waxaanay iyad ahaan u aragtaa in aaladahani aanay dhibaato weyn ku qabin balse dhinaca kale ay waxoogaa faa'iido ah ku qabto ase hooyo ahaan adiga waxaa laga yaabaa inay ku caawinayso laakiin dhibaato aniga waxaan qabaa inuu ilmaha moor ku hayo aanaan annagana maaragtay annagoon ku mashquulinayno kusii jeedinayno maogtahay marka laakiin hooyo ahaan inuu taleefonkii u ooyo haa inuu maaragtay maanta dhanku dhow xiidaar aniga xaggayga maya laakiin xagga ilmaha dhib weyn weyn bay ku qabaan tusaaloo kale maxaadan adiga dhib ugu qabin aniga waxaana dhib ugu qabinin marka aniga siiyo dee baan siin karaa un anaa controlaya ma fahmaysaa oo anaa markaan u dhiiba u dhiiba laakiin dhib waa jirtaa oo for example waxaa laga yaabaa haddaan hadda midka yaraan cuno siinayo uu iga diido cunada maaragtay uhesabin hadda abitide buu uma hayaa laga yaabaa maog tahay markaan cunadii bahalka u daaro cunadii wiilkii hay jeerka farisanaya wuu ku dhammaynayaa sababta tahay maskaxdiisa ma joogto ma garanaysaa ma oga wuxuu cunayaba wuxuu jes daawanayaa wixii afkii gacantiina wuu gelinayaa ma garatay marka tee ma taas ma aniga problem igu haysaa mise cunugii bay problem ku haysaa you know atinka labadeenaba samaaha abdeeda cunugaaga maanta aad telefon siisid mar kasta aad siisid socialkaa ka xirmay ka xirmaya inuu communicate ku siiyaa ka xirmaysa inaa adiga connection la yeelatid hooyonimadaadii iyo shaqadaadii ahayd maamaha waxaa jir jirtay hooyadaan hadlin marka ilma dhashay hadashaamiyaa wax saasa ma garanaysa ku hadal barataa haddaad ahaan jirtay qof aamusnaan badan markaad cunug dhashid waxaa ku khasbanaanaya inaad hadashid oo sidiisoo kale u hadashid oo maanta dhan isaba socotaan laakiin taas hadda waan joojinaa samaam waxaan samaynaynaa markaan rabna inaan taleefon ku hadalna cunugii taleefon kale u dhiibaysaa ama tablet baad u dhiibaysaa suu kaaga aamuso markaad rabtid inaad wax dhaqatid sidii oo kaleeto waxaad samaynaysaa maskaxdoodii baad waxaad ku xiraysaa inay social la yeeshaan ibadkii ma garatay marka adigii asiga xiriirkeeni meeshiibu ka baxayaa marka ayagana dee uma baroono oo waxaan ugu rooneyn imagine inuu qof fooraro adigu ma foorari kartaa madaxaaga intaas saacad xataa dalaha ka dhiga fifteen minutes ma foorari kartaa baay adiguba you know dhinaca kale markaad fiirisid qoyskii aabihii telefoon ba kusii jeedaa mararka qaar hooyadii telefoon bay kusii jeedaa ilmihiiraa mid baa lagu sii jeedinaya taasna meesha ma ka saartay oo dhibaata baydi ku haysaa in mararka qaar aan la wada hadlinba of course boqol kiiba boqol oo ku jiraysaa hundred percent waxa waaye markaad adiga teleefon diibatida aad meel wada fadhidaan oo asna teleefon ku jiro adnaa teleefon ku jirtid macnaheeda wadigaasha habnatinta too kabahareed waxaa ka wada hadashaanba ma jiraan ma fahmaysaa waxaad tegaysaan meelaad ballan ku leedihiin qof walba kiisu haysanayaa marka adigii isaga ma wada hadlaysaan ma ka wada hadlaysaan ballantiina iyo waxaad u joogtaan meeshan iyo waxaad raadinayseen iyo dantiina nana nanadaad ma shaqaynayaan qof walba waxbuu ku jira ama facebook ku jira ama snapchat ku jira ama instagram ku jira meeshaad doontid kugu baxda adiga maaragtay baad ku jiraysaa farxaan jayte waa aabba degan magaalada colombos ee gobolka ohaayo oo wax badan ka og saamaynta ay telefoonada iyo aibaadyadu ku yeeshaan carruurta deviceku khasaare iyo faa'iido wuu leeyahay laakiin ciyaalka haday dhinacooda noqoto khasaaraha badan khasaaruhu marka laba qeyb u kala baxaa qaarna waa dhinaca physicalka qaarna dhinaca mentalka wey physicalku khasaaruhu cunugu wuxuu u keeni karaa dhabar xanuun loqoorta xanuunaysa iyo iyo indhihii oo cunugusii aragtidu sii yaraanayso fisicalka aan weli aan kusii wadnay waxaa osoo jira cunugu waxaa laga yaabaa inuu saddex lix saac inta udhexaysa weekendig oo kale inuu cunugu uu qolku soo tooso asoon cadeen devicekii fuulo oo cunt hooyadii dhahdo isagoo iyadoo isagoo iyadoo jikada ku jirta isagoona qolka ku jiro deviceka ugu dirto kaale quraac hataa aysan u yeeri karin abilitygaysan lahayn inay cunuga ugu yeerto marka communication heerka gaari khasaaruu keenay devicekaada haddana cunugii dhaqdhaqaaqa ma leh cuntada buu iska cunaaya qolkiiba ku jira furniture buu lakaanaya qoraxdii ma aaday ababood male vitamin d nafaqla-aanna waa ku dhacaysaa caafimaad darrana waa imaanaysaa diabetisna waa sahlaanaysaa dhinaca kale farxaan ayaa inoo bidhaaminaya dhibaatooyinka kale ee qarsoon ee bulsho ee ay aaladahan casriga ahi ku leeyihiin carruurta sida in ilmuhu noqdo mid u muuqda inuu maahsan yahay markuu bulshada ku dhex jiro iyo inay noqdaan gooni socod waxaa laga yaaba faamilka inuu sida hooyada ama aabuhu uusan ka warqabin cunugu xitaa weli agtiisuu fadhiyaa cunug waa iska qusliyaa device-kii ula haystaa interaction kale ma leh haddii cunugaas intuu device ka qaado ama moolka geeya ama meel playground ama meel swimming waxaa cunugaasu uusan kalsooni ku qaban ciyaalka asaga le ama ayada cunug cunug yarta gabadhaha legle oo kale inaysan interaction ama bulshada dhex la sheekaysan karin ciyaalka ayaga lele oo kale waayo kalsoonida waa jirtin jirin ama tababar baa jir ama laqabsasho la-aan baa jirin ama sidii cunugii horey tusaale looma soo marin sidii socialka oo la qabsan karo bulshadii cunugii markuu dhex tago oo kale waxna waa wax devices waxna wax dadka dee lagu kala barto markaa dadku dhex jiro dadkiisa dhaawac badan baa kasoo gaa ama kalsooni la-aan ba badan baa ka imaanaysa smart devices oo kale waayo classka interaction haddii cunugu class dhigan lahayo marna waa maruu classkiisa la joogo marna waa u device marku haysto marna waa ciyaalka yarkaa da-dadooda la-eg ee la joogaan oo kale marka cunug yar hadda soomaaliya ka yimid ama gabar soomaaliya ka timid haddii la dhex keeno kuwaan devices oo kale way ku agcaajisaysaa waayo ma yaqaana sida dad dad qofka loola sheekaysto cunug wuxuu bartay certain level oo entertainment yago inuu wixii device uu ka helo youtube yar buu gelayaa program yar buu ku qorayaa youtube-ka ugu soo baxaya isla markiiba cunugii waxaa arkaysaa halkaas kaa fadhiyo caajis ka baxayo qoslayo keligiis inkastoo ay aaladahan casriga ahi yihiin kuwo lagu sifeeyo inay caqli leeyihiin haddana marnaba kama caqli badin karaan aadanaha mar haddii ay asal ahaan ka soo maaxdeen maskax aadane maxamuud cabdi dacar waxa uu aqoon durugsan u leeyahay macluumaadka teknolojiyadda waxa uu waalidiinta la wadaagayaa sirta aaladaha casriga ah iyo qaabka looga faa'iidaysan karo ee haddana la ysaga ilaalin karo dhinacyadooda xun qaabab badan ayaa jiro mataqaanaa oo waalidiintu ay ku controli karaan aaladahan aadka u mataqaanaa loo yihahdo smart deviceska modum walbo ama because every device walba oo mataqaanaa wuxuu ku shaqeeyaa internet so dadku inter guriga waxay soo gashtaan internet modem ayaa internetka ugu jiro modemkaas wuxuu leeyahay meel mataqaanaa barentsigii ay ku controli karaan ilmahooda kaga controli karaan waktiga ay maaragtay internet isticmaali karaan waktiyada aan isticmaali karin aababka ay soo dejisan karaan websayada ay booqan karaan waxaa kaloo jira schedules in loo sameeyo sidoo kale for example habeenkii oo kale inaan gurigaas dhan internet laga isticmaali laga gelin because ilmihii deviceada qolkii la geli karaan so ma ogid cunugaaga wuxuu sameynaya habeenkii oo dhan so waalidku badanaa dadku mataqaana waalidiintu aan aqoon badan uma laha mataqaana internetka technologiyada laakiin waxay la adeegsan karaan dad ay raadsan karaan dad aqoon u leh oo maaragtay waxaan si fiican u garanayso siay maaragtay oga hortagaan dhibaatooyinka ay dhibaatadan iyo ayagii iyo ilmahooda ay ku hayaan sida uu dacar sheegayo waxaa jira qaabab aad u sahlan oo misna ay fududahay in waalidku adeegsado si uu u xadeeyo waxyeelada aaladahan casriga ah ee ay u leeyihiin ubadka iyo guud ahaan qoyska modem walba wuxuu leeyahay meel laga controlo oo mataqaana access wuxuu leeyahay username password oo qofka uu ku geli karo modemkaas markaa loo gareysid wuxuu ku tusayaa mataqaana qaybta parentiga oo mataqaana familika loogu talagalo u leeyahay so meeshaas markuu qofka galo wuxuu sameyn karaa wuxuu listi samayn karaa websaydada aadka u xunxun ee mataqaana ay ilmahan yarka ay daawadaan wuxuu controli karaa aababka ama applicationada lagu soo shuban karo internetka wuxuu schedules wuxuu u sameyn karaa waktiyada internetka la isticmaali karo for example oo kale ciyaalka markii two o three ay kasoo laabtaan maaragtay ischoolka ay kasoo laabtaan guriga imaadaan ilaa laga gaarayo mataqaana habeenkii intaa laga gaarayo four to five inaysan isticmaali karin oo aada u ogolaan karto one hour one hourkaasna aad u ogolaan karto inay mataqaana waxbarashadooda iyo homeworkooda bas ay kaga shaqeeyaan habeenkii markii la gaaro eight oo nine la gaarona internetka ormaarigal inuu isaga isbaktiyo ilaa laga gaarayo mataqaana next day oo kale marka waa qaab loo programin kara miya modemkii marka la galo waa absolutely waa qaab modemka loo baroraamin karo markii la galo gudihiisa la galo wuuna ku siinaya optionkaas oo dhan marka bal waxaad waalidiinta usoo dhaxdaa qaabkay modemkaas waxaa laga yaabaa inay maqlaan oo macnihiisa aanay garanayn laakiin ay jeclaan lahaayeen inay caruurtoodii kontrooli karaan bal haddaad sharaxaad aad tallaabo tallaabo ugu sheegtid si kooban marka sharaxaad kooban markaan ka bixiyo modemka badanaa dadku i t ga ama technologiyada yaqaan oo kale sida network ama wuu fahmi karaa qaababka loo gala modemka laakiin waalidka aan garanayn oo kale waxyaabaha aan mataqaana aan aan brief ahaan ugu sameynaya waxaa kamid ah computerkaaga markuu ku xiran yahay internetka waxaad sameynaysaa modemka gadaashiisa waxaa ku qoran ip adresska uu modemka leeyahay modemada badanaa waxay leeyihiin wax standard la yihahdo ip adressadooda waxay ka bilaabanayaan one nine two one six three eight dot zero dot one user namekadana waa standard ayagoo dhan oo waa admin laakiin password walba waa mid qof walba wuxuu leeyahay modem walba wuxuu wataa password u gaaray so passwordkaas waxay kamberigi ay gadaal kaga soo sugdeen modemka so qofka wuxuu picture ka qaadan karaa modemka so numberkaasuu qoran karaa so numberkaasuu ku geli karaa markuu loo galayo deviceka ayuu wuxuu tusayaa mataqaana optionadii wixii oo dhan so optionskii markuu geliyadan wuxuu sameynaya wuxuu tusayaa mataqaana waxyaabuhu gelin lahaa iyo scheduladii waktiyadii taminkii wixii o dhan marka asaa samaysan karo qofka uma aragtay uma baahna hataa in qof kale uu caawiyo o kale asigaa ismaamula waa one time qofku mataqaana uu sarab garaynaya then every day iyo every saacad walba waxaa ku qoran sanadka o dhan oo almost ten to twenty years hataa waa gelin kartaa so wuxuu kusiinayaa maalintaa aad mataqaana updatekau samaysay ilaa maalinta ugu talagashay maaragtay in waxaan ay ku shaqeeyaan marka adiga wax iska kaa bedelaan oo kale o kale adiga mar labaad uu geli karaa waalidkii haddana waxyaabaha u baahan yahay mataqaana uu ka bedeli karaa so waalidka wuxuu u ogolaan karaa ilmihii inay maaragtay aababtan waxbarashada o kale oo maaska iyo mataqaana iyo sayniska iyo iyo qaybta diiniga iyo mataqaana uu ka caawin karo websayada applicationada kale iyo websayada kale dhan uu ka wada kari internetkaba guriga wuxuu shaqeeyaaba saacado kooban oo loogu talagalay ilmahaas inay ka faa'iideysa so waxaa meesha ka cad in mataqaana difaasina aad ku aqli badan in laga aqli badan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku soo qaadannay sida ay carruurta yaryar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonnada iyo aybadyada ah iyo sida uu waalidku uga xakamayn karo carruurtooda inay wakhti badan adeegsadaan aaladahani inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay caashi ibraahim aadan caashi cuud ay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska